kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeenna oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeenna waxaan kusoo qaadanaa muwaadiican is leenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeenna soomaaliyeed isoyaalka mid ka mid ah haldarrada dumarkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan qaar waxaa jiro sida dhardhaqooboo kale aadaayo lacagtii lagu soo inkiraayo qaaraa jiro oo qashinkaas iyo qalabqalabkaas soo aruurtahayaan oo markaas dhan kasta ha noqoto ama guriga ha noqoto ama bannaanka ha noqoto dhibaato waa lagu dhex jiraaba haweenka barakaca ah dhibaato noocee ah ayay wajahaan marka ay nolol maalmeedkooda raadinayaan iisoyaalkeedii nololeed xadiime ismaaciil ibraahim oo ah siyaasi sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada iyo haweenka anigoo hanaa maxameda ayaa idiin tabin doona farsamadu waa ibraahim cali mar kaliya barnaamijka haweenkeena
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayununaaska dadkeenna cadaajoo noloshooda cadiba culimo caynadooda taqaanoo rabbi ciribjarhkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caanoo ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaanee dawadii cirib tiri laheyd oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysay codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlasibiyaanka dumarkeenna cadibaa iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynulcaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umurasibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afar iyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynul caafiya idiin haysa waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulsibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shiir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysaanu la yeelanay qaali xuseen oo ah horjoogaha koox haween barakac ah oo xirfadlayaal ah balse markan sooyaalkeedii nololeed xaliime ismaaciil ibraahim oo ah siyaasi sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada iyo haweenka taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeena uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari waxaana inoo eegaysa xaawo nuur cismaan xaliime ismaaciil ibraahim siyaasi u dhaqdhaqaaqda bulshada iyo haweenka waxa ay ku dhalatay kuna soo barbaartay muqdisho waxbarashadeeda waxa ay ku qaadatay jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayay ka qaadatay shahaadada koowaad ee kuliyadda beeraha shahaadada labaadna waxa ay ka qaadatay dhaqaalaha beeraha iyo horumarinta miyiga ee university of torin ee ku taala dalka itali howlaheedii siyaasadda habeenka iyo arrimaha bulshada ka hor kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii waxa ay bare ka noqotay jaamacadda ummadda bilowgii dagaalkii sokeeye waxa ay la shaqaysay hay-adaha rayidka ah iyadoona mar dambe ay ku biirtay xafiiska howlgallada qaramada midoobay ee soomaaliya unisom kana ahayd sarikaal ka caawiya siyaasadda howlaha sida gaarka u qabanaysay waxaa ka mid ah dib heshiisiinta iyo awoodsiinta haweenka soomaaliyeed waxay sidoo kale shaqadeed ay wax badan ku biirisay horumarinta isbedelada nolosha waxaana xaalad ku-meelgaarnimadeeda ay ka fududeysay soomaaliya waxa ay xoogga saartay gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya oo ahaa gobol la hilmaamay iyadoo u ololeynaysay waxbarashada gabdhaha iyo bulshada siday u heli lahaayeen cunno biyo iyo daryeel caafimaad isla xilligaas waxay si firfircooni ah ay ugu dheehan tahay ula shaqaynaysay koox kala duwan si isbeddel loogu sameeyo hababka dib ushisiinta siyaasadeed ee dalka natiijada arrintaasna ayaa keentay in loo doorto madaxda isbahaysiga ururada bulshada rayidka ah s c s c isku xiraha gobolka ee hay-adda iida womenis development organisation mid ka mid ah aasaasaha ururka somali women leadership intifiative s w l i madaxa guddiga farsamada ee maamul u sameynta gobolada dhexe ee galmudug lagu dhisay xubin shaqadeedu sareyso ka mid ahayd hanaanka new dhilkii soomaaliya guddoomiyaha guddiga doorashada madaxa bannaan ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqan celinta alabraar ruuxii dhaqan wareeree xumaha ku dhiirado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha darooggada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaal aan dhammaanay ruuxii dhinac maro dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqan celinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigaye dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay ha nagu qaylinano xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheela tiran waxaa halkaas diyaarkuugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo samaynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar waxa ay ku taallaa xaafadda xamar jadiid dhabarka dambe ee jaamacadda simad halka xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar ay ku taallo xaafadda shiirkore agagaarka sargaduudda wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex al abraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة wax kastoo la bilaabo bisanka u horreeyo badbaado allaalehe baytul shifa herbal waa mid loo bogay baytushifaa herbal boogmeel ku taaliyo baabasiirkay daweeyaan geestaanku ba'sadiyo egfashinkay bogsiiyaan hal beega cabiran iyo herbalkaad u baahnayd baytul shifa waa ku diyaare bulshooy la xidhiidha dhakhtar loo bogayo wax badan dawaynta bulshay ka yaqaan baa baytushifa ku diyaaree baxoo hadda gaara xarunta takhasusiga ee baytul shifa herbal waxa aad ka helaysaa daweyn herbal casri ah waxaana ka howlgala sheekh mukhtaar maxamed ibraahim cudurrada lagaaga dawayn doono waxaa ka mid ah dhammaan noocyada kala duwan ee baabasiirka galaha iyo dhabar xanuunka noocyadiisa kala duwan egfashinka rag iyo dumar geestaanta iyo xididda xanuunka sidoo kale baytul shifa waxaad ka helaysaa massage toobin casri ah waxaana lagugu diyaariya xabasowdo nadiif ah malab saafi ah saytu saytuun taya leh saliidaha timaha u fiican iyo kremis laga sameeyey herbal waxaana laguu samaynayaa qiimo dhimis aad u weyn baytul shifa waa laba qayb waxaanay ku kala yaalaan bakaaraha boosteejadii hore ee gubta iyo waddada makaal mukarama waxaanay dhanka qorax ka soo bax ka xigtaa hoteelka makaal mukarama ama wa ibirle xal shan lixdan iyo saddex toban toddobaatan iyo kow ama ibirle xal saddex lixdan iyo shan labaatan iyo kow labaatan iyo labo ama ibirle xal labo afartan iyo shan soddon iyo saddex toban iyo toddobo
markan aanu imaano falanqaynteenna roobyaradii dalka ka jirtay sannadadii ugu dambeeyey oo biirsaday colaadaha abaarta dalka ka jirta waxa ay guryahoodii ka saartay kumanaan qoysas ah kuwaasi oo soo faarujiyey deegaanadoodii beerahoodii si ay u samiciin bidaan caasimadda dalka waxa ay deegaansadeen duleedka caasimadda halkaasoo ay ku nool yihiin barakacyaal badan degmada kaxda oo ay ku yaalaan xarumo badan oo barakacyaal ah ayaan booqannay mid ka mid ah halkaasoo ay haweenka ku nool qaarkood noloshooda ku samata bixiyaan farsamadooda sida samaynta darmaha babisyada xaaqimanka dembiilaha iyo xarkaha samaynta agabyadaasi waxa ay ka maraan culaysaad badan raadinta walxaha laga sameeyo oo ay ka raadiyaan magaalada bannaankeeda sida halka qashimada la geeyo iyo goobaha ganacsi oo ay kala kulmaan caqabado qaali xuseen abuukar waa horjoogaha kooxdan haweenka ah ee iska kaashada wax soo saarkooda waxa ay qaali inooga warbixinaysaa culaysaadka ay la kulmaan iyo xaalkooda sida uu yahay ugu horreyn waxay nala wadaagaysaa xeradan ka hor noloshooda sida ay ahayd waa ku dhawahay bismillaahi raxmaan raxiim waxaa la idhahaa qaali xuseen abuukar waxaan ka tirsanahay waaxda saddexaad ee cumar fiyaaska gaar ahaan kaamka xaqdhowr ha ahaato muxumo annaga markeena hore barakacyaala ahayn dad markaas beerahooda tacbahaayo taladooda heesto cilmahooda dugsi iskuul waxaas u dhiganayaan annagana aan wax dheef ku haysanay ahayd ilaan beeraheena haysana dalageenaanu soo go'ay waxaana anaga isku maamulaynay ninna markaas wax uma raadsanaynin cunugna markaas wax ma kashinsanaynin inuu wax noo barto annagana aan hoosheena qabsano ha ahaato daruufaa soo gashay meeshii waa la soo qaxay kaxdaa u soo barakacnay waxaan ka soo kaxnay maxaa la dhahaa duqeyntii oo dhinacaan afgooya xaggeeda xigtay basro aan ka soo barakacnay ha ahaato muxuum intaa imaan ciyaalkii aan soo baxsana meesheena waa ku nabad qabtin waxaan nagama halaysnayn ha ahaato muxume waxaan sameeyow galnay maxaa la dhahaa xaaqin ma naqaana meeshii si wax looga dhacsaday makasayni farsamadeenana ebelee noo kaasneed markaan imaanay waxayna waa la soo baxnay farsamadeena waa la soo baxnay ha ahaato muxume dad jawaanay soo aruurinayaan waxaa la aadaa jasiira ceebta haddii markaas aalkuliista lala kulmo haddii markaas niman xashiish cabaayaan ama niman qabri cabaayaan lala kulmo haddii waxaa soo baxeen ciyaal faacale ciyaal la dhahaayo oo bateri dadka dabada ka gelinaayo warqad lix warqadaa lagu qoraa warqad waxaa ku soo baxaysa inaa caashita cabtid waa markii adiga gurbiska oo jawaanada iyo ama waxaa lagafalkinaa aa raadsanaysid lacag markaas wax ku soo iibsatid ma haysita cawdi waa soo gadanaya haddaa tiraad lacag waa rinjiga lacag waa qoryaha layska rabaa biyaha layska rabaa jawigiina weli anaga markaas lama qabsanin alxamdulilah dambiilaheenaasaa iska falkisanayni dhardhaqoogeena waa ku dhex wadanay qashinkaana hore iga qaad lagu dhahaa horeyaa usii qaadaysaa maxaa la ilmihii waxay kaa rabaan nolol maalmeed wixii oo saas adig ugu rafaada wax fiican ma kuu sii goynayaan marka alxamdulilah meeshaanaan iska joognaa wuxuu ilaahay nagu siiyana waa iskaga helnaa ha yaraadaan ha badnaadaano marka hadduu ilaahay uu ka raali noqonayo amaba ay macquul tahay waxaan rabnaa wax walba wax walba waxaa laga faa'iidaystaa hay-adaha gargaar allah iska leh badanaa barakacyaalka waa loo gargaaraa gargaarka allah iska leh waxaa jirta shaqa abuur wax la yidhaahdo qofka markuu taataafayo sacaan markuu ruqo kaligaa dibta ka qabanaysid laakiin markuu hawo leeyahay dibta markaa qabatoo ku kaashahaa anaga sidii oo kalaanah markii anaga hadda dambiishaan falkisanayno xoogaa yaroo wax ku kordhin haddaan helno ma nooga darayso waa isku kaalmaysana ilaahay irid waa furamaho marka alxamdulilah xaaladeena saas waaye nolol maalmeedkaasaa ku noolnahay adinka dhan ma hal deegaan ayaad ka soo wada barakacdeen maya dad waxay ka soo baxeen johor dad waxay ka soo baxeen marko dad waxay ka soo baxeen jannaale dad waxay ka imaadeen baydhabo dad waxay ka imaadeen baydhabo ka kor nin walba nin wuxuu ka imaaday balcad nin walba meeluu ka imaaday marka meeshaana ilaahay nagu kulmiyey dad walaale eh oo meel ku kulmay oo macnaha markaas isdugsado aan saas ku nahay muddo intee dhanaa hadda marka halkan aad deegaan ku tihiin muddaan degannahay muddaan degannahay barakacay hadda u dambeeyayaan degannahay meeqa bilood ayay dhantahay marka wallaahi haddaan qayaaso oo ilaahow afkayga been ka haysid lix bil way dhan tahay bal wax oo caqabaad iyo culaysaad ah oo ayaga ay la kulmaan maadaama adiga hadda aad u tahay hurmud waa jiraan qaar waxaa jiro sida dhardhaqooboo kale aadaayo lacagtii lagu soo inkiraayo qaaraa jiro oo qashinkaas iyo qalabqalabkaas soo aruursahayaan oo markaas dhibaato dhan kasta ha noqoto ama guriga ha noqoto ama bannaanka ha noqoto dhibaato waa lagu dhex jiraaba ma jiraa marka qof la kulmay tacdiyada aad sheegayso oo kale
ruux ii bad waayo anigaan kula hadlaayo cajarkayga daa'irta waa ku taalaa calaamada seef waa seef ballaceedu marada iga soo dhex baxda cajarka inaad tooraysis loo geliyaa u malaysaa cagahaygaan ku soo fagtay intee kala kulantay dhibaatadaas bal haddii aad inooga sheekayso dhibaatadaas waxaan kala kulmay meelahan laga soo gurufsanayo ilaan annaka meeshaan makasayni waa ku cusubnaa moogtahay meeshii oo oo dhibaato dhibaatada u badan tahay waddooyinkaa waxa kale ah waddooyin lugta u badan tahay iyo mid lugta u yar tahay midda lugta u badan tahay waxaa qiyaasi kartaa inuu dadku u badan yahay ee nadiif tahay midda laga warwareeganayo laba wadda markaysaan u kala baxaysa ee tanna bulsho tahay ee tanna cidlo tahay maxaa isdhihi kartaa waa ku tanaa kuu fudude bal waddadaan raac markaa istiraadid toore inta lagaa saaraa midkan kale balaacu kugu dhufanaa marada midaa kaafiyada midaa ku gacmeynaayo marka dhibaato ma yaro alxamdu alshukru wixiisaas yeelayana annakaa dhalno nin hadda ajnebi oo waddan kore nooga imaaday annaka wax ma nagu samaynoy wiilasha annaka dhalnay nala dhashteen shiikh macalin macalin shiikh aalkuliiste annaka hooy soomaaliyeedaa dhash nin walbane dhibkaas iyo dhibaatadaas waa daruuf asiga haysasaan qayaasaayo qofka hadduu ninka markaas hadduu mashaqaysta yahay oo wax diyaara inuu macnaha markaas oo ula kulmo uu jecel yahay waa ku xisaabtamaa inuu jeebdadoo furto ninka hadduu alla kacabsi ilaahay qalbigiisa ku abuurayne ruuxa bini aadamka inuu u gargaara maahana ma dhibaateenaayo marka alxamdulilah hadda dhow waa hadda dhow hadda dhow waa ada muddo waxaa kasoo wareegay saddex bilood camal cajarkeega haddaa arki waa yaabi adag seefeeba igu dhifteene seef ninka kugu dhifta oo ku yidhi geedkaas hoostiisa gal indhahaagoo shanta ee cunug cunugaaga lafac eh hadduu saas ku yeelo dhibaato ma tahay mis ma aha marka alxamdulilaah ilaahay iimaankaa u sugo anna ilaahay waa iga bixiyey maxaa la yidhaahdaa meeshaan dhalaa iga sartay waa dhacay dhalaa iga sartay oo naaska hoostiisa ah adiga muddo kaniini oo kun milogaraamo oo la gado afar iyo toban xabo ku jirto oo saddex doolar ah wiil ii gaday oo gaariyar wato dhibaatadan maa ku gaarta haa nimanka mataqaanaa ma kasaayaan dhahay meesha dhalada iga sartay alxamdu alshukru ilaahay waa i mootay kaniinigaa saacaba afar iyo tobanka xabe eh oo xalka xabo kun milogaraamo ah markaas jirkeegana difaac ma laho muu adkaysi karo sokoraan qabaasaan ani toban sano ihaysaa markii waxaas naxtinaxtintaas iyo waxaasi aan ula kulmo waa kacaysaa markay kacda habeen iyo maalin hurdo ma leh kaadii safar ma aadi kartid bannaan ma soo bixi kartid marka adiga da'aad tahay markaan cunugaaga haddii la aroosay wax kuu yaala ma laha meesha oo haddii afar toban iskor saartay tobankii shanaad adiga lugta la gashay afartan iyo saddex sanaan jiraa kontonkeyga toddoba sanaa ka dhiman hadda yaraan ma ii soo xasilayso waa gu'a igu sii darsamooy maaho alxamdulilah dhibaatadaasna meeshaan waa nagu haysataa waxaan jecelnahay inaana garab qabatiin kaalmo allah iskale noola kaalmeeyo aqoonteena bannaanka la keeno
hadda marka rajada ay leeyihiin maxay tahay kula tahay rajo fiicanay leeyihiin inay wax helaan rajo ah ileen maxaa la dhahaa qof hadduu baahan yahay inuu dhargaayo ma u maleeyo ninkan hadduu baahan yahay inuu dhargaayo ma u maleeyo qofka oo hadda dantan iyo daruuftan haysane koley wuxuu ogadawareeganaya dan asiga haysa waaye haddii wax u kaalmeeyo oo ilaahay u sahlo saan inay kasii ficnaa doonaana u malaynaa waxay maamooyinka qaar aan la sheekaysanay noo sheegeen in ay bakaaroo kale u suuq geeyaan yaa marka isleedahay wuu ka caawiyaa amaba maadaama bakaare hadda iyo intaysan isku dhoweyn bakaaro ayaana la aadi jiray waddada markay xirantay lugees tahay bakaari intana inta kilomitr oo udhexaysa hadda bulkeetig iyo inta meeqa kilomitr oo udhexaysa oo isleedahay intaas laamigii intaasaaba intaas u dhexaysaaba bakaaro waa ka darantaasaan qayaasaayo marka hadduu qofkii inta ka baxay oo lug ku tagaayo oo lug ku soo naqanaayo ciyaalna ka tegey oo wixiina uun u qaybsamayn haddii la rabo xataa waa la soo waanaa marmaraa waxaa laga furaa maxaa la yidhaahdaa baashaan oo dambiisha laga falkay kartoomada ay ku xiran yihiin haa maraa lagu dhahaaba dhig maraa lagu dhahaaba qofaan siinay oo qashin naga qaadayo ani naftirkeyga dhowr jawaan oo qashin ah aan ku soo qaaday qashinkaas marka xaggee la geynaa qashinka waxaa lagu leeya iga fogeey ama god u qod duug ama waxaa jiraan macnaha meelo oo maxaa la dhahaa sidii meel jardiin geed lagu abuuri rabo camal meel oo loo dhisay oo qashinka lagu gubaa jirto baakooyinkaas iyo xerge xerge iyo wixii baqaarada saasoo kale looga soo xaaxaaqo meeshaas dabkaasaa ula kulmaysaa aa ku ridaysaa maya cawgiyaa lagu soo sii lacag ku gadatid ma haysatid qashinkaa iga qaado kule saasoo kaaga gadanaa qashinkii godaa u qodaysaa waa duugaysaa cawgaa saasaa ku soo qaadanaysaa marka hortaba horta ninkeeda way ka adag tahay alxamdu alshukru ninkii jabiga oo kala kasaayoo meel kasta isku tuurayna mago macaanigeeday leedahay annaka dad maanta iyo beri aa qalalaas idinku dhiciya kala ordaysiin horta dadku xisaabtamaya ma aheen dad markaas beerahoodana ka shaqaysanayo guryahoodana markaas dukaamo ninkii dukaan furo karo ninkii cawdaaneed dambiilaan ana inaan falkiyo isku dhex isku dhex macalama safta iyo soorta lagu shaqshaqanayo iyo derintan oo oo oo cawda oo cawbaarta laga samaynayo iyo babiskan dabka lagu oo lagu babinayo iyo waxaas inaan isku dhexlidaa markay shan boqol lix boqol gaarto aan iska soo qaadi jira anoo markaas u baahneen oo howlahayga kale iyo markii saac yaroo fursad aan haayo faraaqa aan leeyahay lee aan susuubsahayo marka hooyoy dantaasaana heeso daruurtaasaa nagu dhegan adi ahaan marka intee soo qaxday jooraan ka soo qaxay hooyaday basree deganeed marka alxamdulilah kala roorkaas liinaan qabnay beeraan lahayn fasalka waa ku xisaabtamaynay hadda meesha waddanka doo colaad noqday gurigaagiiba waa dudumi gurigiiaba dudum dabeelaa dudumis guriga naftirkiisa markii lagu dhaqmaayo oo asiga oo iskaashaha moogtahay haddii laakiin oo dabeeshiis waa la silaaxi jiri xaarka lo-daa lasoo gurbinaa ciidaa lagu daraa guriga waa la silaaxaa anaga dadka oo bulkeetiga ama cadaysta ama guryaha wax cadaysta xaarlo iyo carmadoo iskaga silaaxaneen sideenaanu ugu jirnay gurigeena nadiifuunoo ahay hadda gurihii markii laga soo kala orday maxay isku beddelaysaa ina dabeel aboor ka dhashto qoryihii jajabaan gurihii waaba dudumeenbu hadda iyo dooriyaa qabooy hadduu ilaahay wax gacanta kuu soo geliya haddana dhiso ileen meeshii adiga ku dhalatay oo kusoo kortay maka dhantihiid saasay wax u jiraan inaad ku laabataan marka deegaanadiinnii haddii ay nabad noqdaan raje ma ka leedihiin hadday nabad noqoto le mooye heer ilmoodaa tahay hor iyo gadaal muu ordi kartaa ciyaalkay sideed waayo ani iyo aabbaha toban haa waa joogaa aabbaha gabadheydiyey marna walaasheydiyey gabarh soomaaliyeedaa tahay waa kaa weynahay waa ku dhali karaa alxamdu alshukru waa mahadsantihiin horta marka ugu horaysa booqashada aadna soo booqateen waa ku mahadsantihiin boqolkiiba boqol teeda labaad il waxay haysa ilaalma ka dhanaan lahay waa noo imaateen xirfadaheennii waa u jeediin xaaladoodu say tahay wax walbo aa gedis rabo marka annaka danta aan leenahay oo hadda aa idinka noo qabanaysiin inaan noola kaalmeeyo oo noola soo shaac bixiyo noola soo shaac bixiyo waxaa noo qaban kartiin oo nagu caabi kartiin
alhaadi herbal medicine dhammaan cudurrada dadkeennu ay la dhibtoodeena dhuunigii u diiday dhakhaatiirta alhaadii baa dhabar jarayo dhaqso inay uga dabiibaan dharaar walbaa heegan u ahdadow u dhaqaaqa oo dhanna ha u dhaafinina baabasiir haddaad la dhibtooto dhaqaaqii kuu diiday fashinna uu kuu dheeriyaho aad la dhalan dooshaa dhakhaatiirta alhaadii baa dhaqso kaaga dabiibaye u dhaqaaq oo dhanna ha u dhaafin shaybaar dhammaystiranoo dhammaan cudurrada jirkaada ku dhunta dhibicdhibic u soo saaraa iyo daawooyin dhaxalgal oo hoo dhir fareesha laga soo dharaandhariyey alhaadii herbal medicine baa dharaar walbaa kuu diyaarshay u dhaqaaq oo dhanna ha u dhaafin alhaadii herbal medicine oo u heegan ah daryeelkaaga cudurrada uu kaa daweynayo waxaa ka mid ah baabasiirka noociisa kala duwan qaliin la'aan igfishinka yiridka suuska umulsubyaanka dabaysha caadawareer hamiirida kubcinta ugxaanta iyo daweynta waxyaabaha keena milidegdega sidoo kale cudurrada ay xaruntu idinka daaweynaysa waxaa ka mid ah malaariyada tiifowga gaaska xasaasiyadda xambaarta roomatisimka iyo isfiilitada alhaadii herbal medicine waxay kuu diyaarisay toobin casri ah iyadoona ragga uu toobayo dhaktar axmed cali nuur oo leh khibrasideed sano ah halka dumarkana ay toobayso dhakhtara dumarka u qaasa dhammaan cudurradaas waxay xarunta idinkaga dabiibaysaa daawooyin laga sameeyey dhir freesha alhaadii herbal medicine waxa ay ku taallaa waddada labaad ee isgoyska bakaaraha toosna u gasha bacadlaha dharka wixii faahfaahin intaa ka badan kala xiriir eber lix xal shan shan iyo toban eber lix sagaashan iyo lix ama eber lix xal shan siddeetan iyo kow afartan iyo lix toddobaatan iyo sagaal
aad ayay u mahadsantahay qaali xuseen abuukar oo martii noogu ahayd barnaamijka intaas ayaanu ku soo afmeerayaa intaan ku kulmi doona barnaamijkan ku lacayn ah sidaasii nabadgelyo